wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington barnaamijka cawayska ee caawa waxaa marti igu ah xildhibaan aamina maxamed mursal oo loo yaqaano aamina eli xildhibaan aamina waxa ay barnaamijka cawayska washington ee caawa nagula wadaagaysaa jacayl dhab ah oo iyada soo maray oo ka soo bilowday shirkii dib u heshiisiinta soomaalida ee embagathi ee magaalada nairobi ee dalka kenya kaas oo xusuuso badan oo lama ilaawaana ku reebay nolosheeda dadka kale ha dhegaysan anaa ku jecel adiga maxaa ummadda naga galay maxaa jacaylkeedaa ka weyn oo kale ahayd iyada u jawaabaysa dadkii faragelinta ku hayay jacaylkeeda ayay aamina cod dheer waxa ay ku tiri wacaaway cawayska washington xildhibaan aamina marka hore ku soo dhowow barnaamijka cawayska washington bal si kooban dadkana dhegaysanaya bal isbar aamine maxamed mursal aamine eli waa qofma bismillaahi raxmaan raxiim caashacuud aada iyo aada umahadsan tahay magaceygu waa aamine maxamed mursal laakiin caashuur magac maskiin lagamaha waxaa lagu yaqaana aamine eli waa gartay waxaan soo magacaas noqday wasiir hore waxaan soo waxaan soo ahaa xildhibaan hore haddana xildhibaan federaalka ahay aamine maxamed mursal waxaan rabaa inaan ku bilaabo su-aal ah horta barnaamijka cawayska washington ee ka baxa v o e da iyo guud ahaan v o e da sidee ugu xiran tahay wallaahi bilah aada iyo aad aan u dhegaystaa weliba maalmihii u dambeysay ani xoogaa fanaaninta saaxiibaan la ahaa halkaa waan ka wada salaamaya hebe maxamed qabradaari allah u naxariisto magool allah u naxariisto saaxiibaan la ahaa laakiin markuu soo galay generaal mahad taliisub inuu odaga fanaan yahay ma ogeyn mataqaanaa marka aada iyo aad yaa ula yar xiyaaqay marku uu mataqaanaa weliba heeskaa dalbaday ma moodeen muxuu ahaa isheeg jananka inuu muxuu ahaa isheeg ee ee fanaaniinta la socdo because isaga weligiis askari uu ahaa marka de adeerkay falla hadduu ku darsada waababa waaba ilaahay mahaddiisi waa mataqaana aada iyo aada ugu farxay waxaan kaloo kasii hela haddana mataqaana wareysiga a wareysatay ee muxuu ahaa isha batuulo sheekh axmed batuulo sheekh axmed gaballe guddoomiyahayga halkaana waa ka salaama fursada waa uga faa'iideysanaya iyadana aada iyo aad aan ugu maqsuuday marka waxaan dareensanaya xoogaa muxuu ahaa ii sheegay amni elayna maanta inay kawaan ka saaran tahay
waya waya meesha kawaan kawaan laisa saaraayo ma jiro aamina meeshan waa barnaamij caways sida magaciisaba ka muuqato waa barnaamij aan ugu talagalnay oo v o e da ugu talagashay in dadka dhegaysta inay ku madadaaliso maalmaha dadku ay nastaan barnaamijkaasaad marka caawa aad marti ku tahay oo aad nagula caweyneysaa marka ugu horeysa bal aan kugu soo dhaweeye maxaad jeclaan lahayd caawa inaad nagula caweyso wallahi waxaan jeclaan lahaa aniga naftirka ee mataqaana saasna ugu weyna sixty four keliya ayaan jiraa laakiin markaa konton jira ayaa xoogaa mataqaana ayaa kalgacaylkii oo sixteenka dib i usoo laaftay marka waxaan rabay haddii fursad la iisiiyo inaan ka sheekeeyo qasiyaro aada u macaan oo igu qabsatay nairobi marka taasaan ayaan jeclaan lahaa inaan kaga qayb qaato caawo wow dadka waxaa laga yaabaa inay markiiba isweydiiyaan waxay yidhaahdaan dumarka lama weydiiyo da-dooda hadday soomaali tahayna kaba sii darin marka caawa ummaddii oo dhan oo ku dhegaysanaysa da-daadii baad u sheegtay marka taasi ma laga yaabaa inay beeniso dumarka da-dooda lama weydiiyo way beeninaysaa da-dan waa iska number muxuu ahaa ii sheeg saas umaba weyna aniga because lixdan iyo afartan wax weyn maba aha caasho
waa marka siduu umaba haystay mataqaanaa waa si- waa siduu shalay meesha almaraay ka dar maanta almaraa waa siduu taliya shub sheegeen noloshaba hadday kuu bilaabanaysaa iyo jacaylkii iyo arrimihii eh, muhiimka nolosha u hii ahaa koreen weliba ayay kalima iyo gabadhe mataqaanaa ii sheegay ayay waa sii dhaafi raba bardo haddii ilaaha idmo maasha allah maasha allah maasha allah waayahay mar kale mar kale soo dhawow aamine maxamed mursal aamine elina waxaa tiri waa la iigu yeeraa marka waa magac caadi oo dadku ay kugu yeeri karaan magaca adduunka u jeclaha waa waayahay waxaa tiri aamino waxaan jeclaa in barnaamijkan caweyska washington caawa aan la wadaago sheeko yaroo macaan sidaa tiri waxaan filaya inay sidaa sheegto macaanaan doonto waxaad raacisay qiso kugu qabsatay magaalada nairobi ee dalka kenya bal qisadaasi noo bilow dadku waxaan u malaynaya inay ay dharanayaan inay kaa maqlaan caasha horta ee qisada nairobi igu marsatay mataqaanaa embagaata ayaa joogay waxaan filaya markaas inaan nala joogtay marka wiil mataqaana ayaan isjeclaanay oo mataqaanaa doorashadii cabdullaahi yuusufa waxaa kasoo dhexbaxay jacayl oo eh, kasad aada u macaan xambaarsan Eh, runtii marka xoogaa mataqaanaa ma raba magacay inaan sheego kolooyin ama qaraaba ayaa waxay damceen inaan mat- hadafkeygii iyo jaceylkeyga inay hor istaagaan markaas ayaan mataqaana isha waa fikiro mataqaana london ayaa aaday maadaama fanaaniinta aan saaxiibo la ahay waxaa la kulmay maryan mursal ciise oo halkaan ka salaamayo iyo jooqle iyo muxuu ahay qoomaal waxaa kasoo dhexbaxday hees la yiraahdo oo aniga fikirkeeda aan lahaa magacana kore aniga ula bax kun jeer anaa ku jecel kiishow heestaas horta waa hees caana kun jeer anigaa ku jecel waxaa qaada maryan mursal maxaa keena heestaasi heestaas waxaa keentay mataqaanaa rag oo mataqaanaa qaarkoodna dhinteen allah unaxariiso qaarkoodna haddaba ayna nool yihiin ayaa waxay isku dayeen in jaceylkeyga ay soo fargeliyaan ana dee mataqaanaa iisha qof wax jeclaana ayaan ahay marka waxa waa ka fikiro waxaan ku dhaha qorooyinkaasay ugu adkaataa bal ninkaan adduunyadoo dhan ogeysiya inaad jeceshahay sidii ayay ku timid marka ii sheeg weliba muxuu ahaa ii sheeg heeskaas mataqaana waxyaabo badan ay xambaarsan tahay noloshay xambaarsan tahay waxyaabaha la isu guursaday xambaarsan tahay qofkii dhegeysta unbaa dareemi kara mataqaana dareenka iyo mataqaana jaceylka iyo muxuu ahaa ii sheeg ee sida mataqaana dadka aan ugu gudbiyo meediyaha qofkii yaqaana ayaa yaqaana heeskaas maryan mursal ayaa iskala horta ereyada laakiin markii ay dhala mataqaana kaftankiyo sheekadeeni markaan isu keli ahayn kollaba maylaabi karo waa ereygaan ugu jeclaha waa ereygaas haye kalaam dad kale ee ha maqal kalsoonaan ka rabaa kalsoonaan ka rabaa kun jeer kun jeer tishow anigaa ku jecel waayahay heestaas horta waa hees caana bal qadaraan ka dhegaysanna marka hore
kaftankiyo sheekadeeni markaan isku keli ahayn kollaba maylaabi karo
waayahay waxaad tiri si adduunkoo dhan aan u ogeysiiyo in jacaylkayga uu yahay midaan la qarin karin marka ma adigaa lagu lahaa kuuma qalmo hebel mise hebel baa lalahaa kuuma qalanto heblaaye oo adiga ah hebelaa lalahaa kuuma qalmo laakiin aniga waxalba waxaa ka weynaa culeyska markaas aniga ihaystay marka dadka mataqaana maxaa ku qancin kartaa waay marka soomaali waa iska taqaana waa iska qabiil iyo hibil la guursanaysa iyo dagaalaa naga dhexeey iyo waxaas dhig ma ubandhigin aniga marka ii sheegay halkaana waa ka salaamaya kiishiili waa nool yahay mataqaana taariikh lama iloobaan ayay ahayd waxaa tiri culays ha isaarnaa culayska ku saarnaa muxuu ahaa waxaa isaarnaa muxuu aa ii sheegaya xoogaa waa asiiro qarsaneen si oo publica markaas oo mataqaana banaanka uma keenin laakiin xanxantii suuqa ayaa gashay marka waay guursanaysaa kursigii qabiilkaas ayaa la yeelanaayo waa iska taqaanaa soomaali iyo dhaqankeedii laakiin wixii oo dhanba waxaa madfuuqsatay markaan mataqaanaa soo saaray kiishow anaa kun jeer ku jecel jacaylkiyaa la siyaasaday miya ile sidaan hadda qiyaasaayo adigana siyaasadaad ku jirtaa waa la siyaasadey because waxaa lagu leeyahy gabadha gabadha haduuba mataqaana waxaa uu leeyahay kursigii waxaa naga qaata qabiilka ninka uu yahay marka taasaa soomaalida u badan tahay taasaa ka dhaadhacsan anigana sheekooyinkaas mataqaana haddana muxuu ahaa i sheegay hawshaas waaba ka weynaada alxamdulilahi inkastoo saas aan u weyneyn laakiin haddana xoogaa mataqaana taas waa waa ka yara naftay laakiin dhibba uma dhigeyno wax culeyska iheeyey iyo kalgacaylka aniga qabay iyo muxbada aan ninka u qabay taasaa waxba ka weyneyn marka labadiinaba waxaad haydeen xildhibaano xilligaas soo ma labadeenaba xildhibaana ahayn marka waxaa laleeyahay haddii aad guursatid ninkan isagana xildhibaanka ah kursigiisa iyo kaagaba waxaa isku darsanaya beeshiisa isagaa wada qaadanayo
maxaa ka jira run ma ahayd haddii nin aad jeceshahay oo adigoo xildhibaana oo codaad leedahay codkii is maxay kula tahay mayde run run waa muxuu aha ii sheeg taas soomaalida dhan ayay ka dhexaysaa saa ula socotay aniga mataqaana kiish awlaad iskumaan dhalin labadeenaba soo daysta ayaan kasoo wada jeeday tii ayaa kala qadqaadaya marka tii ataa hadii lagugu diiday kursigii ama lagu leeyahy mataqaana kursiga waa la qaatay ka hora markaan qabaa'ilo kale aa u keentis waa gartay marka bal waxaad wax yar ka taabataa maryan mursal markii aad ku kulanteen london iyo waxa heesta markaasi inay ereyadan markiiba samayso keenay maryam mursal wallaahi maryan mursal mataqaanaa iisheeg horta iyadoo dhan baaba jaceylka samaysan waa ogtahay mataqaanaa qishadii iidi axmed cali dhigaal iyo wixii ka dambeeyaba maryan sideedaba mataqaana ilaahay ha xafidaa leeya halkaan waa ka salaamayaa isla markii way la booday waxay raadsatay jooqle ay raadsatay halkaan ilaahay waxaa leeya walaalkii xoogaa waa yara xanuunsay allaha caafiyo nin la yiraahdo mataqaanaa qoomaal oo isna in adeerkeeya ah muxuu ahay markiiba isla habeenkiiba mataqaanaa heeska magacee loo bixiya waxaa loo bixiya qudhaya tiishow anaa kun jeer ku jecel habeenkii ku xugun baxayna amina meelay aawo heeska waa diyaar maxaa marka toos ugu soo qaadatay magaca marka dee waa waraan kugu sheegay caashira mataqaanaa ii sheeg ee ee dadka kale ha dhegaysan anaa ku jecel adiga maxaa ummadda naga galay maxaa mataqaanaa jacaylkeena ka weyn oo kale ahayd
marka heestii marka la qaaday sida kolley hadda aad sheegtay adigii kiish nolol idinkama dhexaysa hadda waxaad tihiin qoys hore isu qabay marka heestii marka lasoo qaaday kadib wixii aad ugu talagashay ma qabatay ma daweysay boogihii markaas jiray culayskii markaas jiray ma yaraysay wallaahi waa iska daweysay waa og tahay dhibaatadii waana daba socotay ninkii wa inuu mataqaanaa guri kale uu samaysto adiga sheekooyinka waa iska dhaadheer yihiinoo waxaa mataqaanaa nasiib daro waxaaba markiiba haddana soo baxday isla maryan mataqaana heesay qaadaysa oo la yiraahdo nidaamka iyo gurigii haddaaba noloshan waxba ka ogeyn anigu naaha igu orane mataqaanaa waxba saas oo kale ah war ninka oo lagu nacyay aniga naahay waran niyadanahayga jabin niyadanahayga jabin niyada niyada niyada qabriga wakala nacee niyada niyada niyada niyadanahayga jabin marka aniga heeskaas mataqaana ummadda soomaaliyeed oo hadda dhegaysanaysan meel walba waxaa la heeska shuqul kuma lahayn because hees macaan oo taariikhda gashay ayaa samaystay taydiba waxaa kasaa mataqaana waxaa kasii badnay su-aalaha iga soo gaaraya oo mataqaana qof walba ileh mataqaana haye shalay waxaa leeha mataqaana kiisho anaa kun jeer ku jecel oo maantar muxuu ahaa ii sheeg ma ninkoo lagu nacyaa marka heeskaas mataqaana aaday saameyn badan ay igu reebtay su-aal badan ayaa la igu weydiiyey dad badan ayaa iga wareystay marka aniga heestaas mataqaana maantana view anoo iga faa'iidaysanaya shughul kuma lahayn laakiin ilaahay unbaa mataqaana isla doorasha ilaah ayay ayay ahayd aniga naftarkii waxoogaa markaas waana hinaasiyarna waa iyala qabtay marka waa ku raaxaysanaya infact laakiin heestan shughul aniga kuma lahayn marka waxay kusoo beegantay miyaa xilligii guurkii adiga iyo kiisha u dhammaaday ifaactila haa waxaad ka warantaa intaanan hore u socon aan waxyar gadaal u laabto heestii marka aad samaysay kun jeer anigaa ku jecel kiishow oo heestii ay caan baxday oo ujeeddadii aad ka lahayd ee ahayd in qarsoodiga uu ka baxo dadka meelaha ka hadlaaya inay aamusaan aad rabtay kiish isaga siduu u arkay heesta aada iyo aada usoo dhaweeyey markii u dambeysay waxaan tagnay jabuuti ayaan tagnay reer jabuuti oo dhan baa mataqaana halka aan ka wada salaamayo shacabka reer jabuuti madaxweynaheeda iyo maruw qadraba saf ayaa loo soo galay kiish qof walba wuxuu dhahay ninka heesta loo qaaday aas wuu egyahay marka runtii muxuu ahay ii sheegay hees waxay noqotay mataqaana oo famis haddaba ilaa hadeer famis aan laga xiisa dhacaynin kiish ilaa hadeer mataqaana ii sheeg mamada wuu ka sheekeeyaa dee anigana weligeed maba iloobi karaba weliba weliba saameyn weyn waxay kusii reebtay markii aan xoogaa kala fogaanay ama aan kala tagnay ayaa maalin walba isagoo hees mataqaana dhegeysana ayuu isoo wici jiray markaasaa ku dhahay xuduudka ani aan marayay ilaa aad kasoo gaarto heeska waa inaad dhegeysta ugu qasban tahay xuduudda aad maraayo maxaad ka wadaa micnihii meesha aad maraysay ma fahamsaneen aad ula jeedaa miya kulay markaan markaan teleefonka qaban waay oo kale maxaa teleefonka ii qaban weysay dee maxaa meesajeeda ay dhegeysta ku dhaay adiga marka waktigaaga yaa la joogaa xilligaaga yaa la joogaa heeska lagu saaco dhegeyso ee muxuu hadii teleefonka lagaa lagaa qaban waayo in iska dulqaado marka waa sheekadii kii layga roga baa heeryada ku saara anna kaama ridayo exactly exactly exactly sti nageeya iyo iyo iyo hibe maxamed kii layga rogay baa heeryada ku saara anna kaama ridayo eryada saaro oo ama kaama rogay nolol badan wasan isku beerasa inaad dhegeyso oo qasaba adiga ninkii showkeesta alaa soo tiriya maxaa ka dhegeysta waa aqaanay adig adig adig aad iida ku taabanaysaa si fiican u dhegeysa adiga isagaa marka si xawli ayuu u dhegeysan jiray heesta adaa u baahana dhegeysta mataqaana wuu isoo markuu soo waca wuu dhegeysanaya soo gaarisaana mataqaana waxaan maqlayaa kii show ku jeer ku jeer aniga ku jecel marka hadda inaad qisadan ka sheekaynayso oo idaacad aad la wadaagayso oo ummaddii dhan ay dhegeysanayso sidee is leedahay kiish wuu u dareemi doonaa in aamine ay soo fadhiisato barnaamijka caweyska washington oo qisadan sidaan qiyaasayo labaatan sano ku dhow ayaa laga joogaa hadda soo maha wallaahi adiga maalinta farxadeeda lama soo koobi karo because waxaan wax horay loo soo dhaaf history ay aheeday weliba taariikh fiican iyo mataqaana wakti fiican oo muxuu ahaa isheeg labadanaba aan faraxsannahay oo mataqaana kalgacaylkeena wicinkaas bara ayaa yaa mataqaana ayaa heesta aan soo sameeyey aniga marka kiis mataqaana in maanta laga sheekeey isagana sharafay u tahay anigana sharafay ay tahay adigana waxaan kuleeya ilaah ha ku barkeeyo bio weligii waa dhegeysanayay dadka aada ugu xirnaa ahaa nolosha intaan siyaasada ku jiray kiisna waxaa leey mataqaanaa taariikhdii oo lama ilaawaan ka aheyd ku raaxaysa walaalkay macaan waxaad dhinac kale ka warantaa markay heesta soo baxday kadib maxaa keena marka haddiiba heestan ay soo baxday ee aad tiri kun jeer anigaa ku jecel dadka kale ha dhegaysanin dhegaha ka xiro maxaa fududeeye marka in aad ku kala tagtaan guurkii adigoo saabcanaha afka u furtay gabar yar ayuu guursaday marka adig sidii mataqaana frontiirha uga booday ani marka ma aaminsaneyn inuu inuu waxayla guursan karo sidii aan gurigii aan soo dhisaa intaasoo sano iyo jaceylkii iyo ku jirnaa ku jecel sidii ku burburay laakiin walaalnimadeenii weli ma aysan burburin ilaa haddeen xiriir fiican ayaan leenahay haddiiba jeclayd aamino raalli ahow haddii su-aashan ay ku dhibto haddiiba jacaylka uu ahaa mid xidhido adag ku taagan haddii gabar kale ay timid isaga maxaa isaga haysan weyda oo dhegaha uga xiran weysay aabee allaha unaxariista waxaa ku dhahay aba ninkaan ma rabe midkaan naag buu ila guursaday markaasuu dhaha naag buu ila guursaday haa war aniga hooyada tobanaa la guursaday dhahay maxaad waalan tahay adi gabar keliya kula guursooba taagan yahayba marka anigoo xoogaa hinaasihii aheeyo yaa haddana mataqaana waxaa la iga dhigan wasiirkii qoyska weliba cabaar ayaan sii helo ile mataqaana ma qoyskaagaa duminaysa maalaa ka bilaaba goomaha qoysadaas kala dhisaysa adaa qoyska aad duminsid marka laakiin taariikh saac ayaan isla soo qaadanay good time ayaan isla soo qaadanay waqti badan ayaan isla soo qaadanay marka runtii maanta mataqaana diba io celisay marka heestii kiishow iyo jaceylkii kiishow hinaase dartiisa u burburay saagtili haa maseertir iyo wixii dumarka lagu qaboojin jiray iyo waxaasoo dhan wax makaa tari waaye waxaas waa laskala soo gaaday dad waaweyn oo cisihii sharaf afkeeda kule weliba nin aliga aada iyo aada mataqaana oo liidarkeena ahaa shaaki gaduud ayaan ka diiday waxaan ka diiday marwadiisa iyadana allah unaxariisa leeya mataqaana isha sahro garaad walaashay xaliimo jaamaco noosha halkaan raba inaan kaga faa'iidaysto laakiin anaga ma ogtahay mataqaana ilaahow yayna jeclaanin iskama karne na laguma kare ilaahu iyo nalicina laguma kare mahmaha saasaa jirta u malaynaya bara barabetii ay qabsatay waa ilaahow aysana jeclaan iskama karne ilaahow aysana nicin waxsaasaa jira nalicin laguma kare marka labada dhinacaad labada goor ba u kala baxday marna xagga marna xagga saas jile laba dhinacoo kala fog haddaan qisadaas kiish ka gudbo sidee isku tihiin heesaha alla heesaha aada iyo aada mataqaana anigoo dhinaada heese ka samaysan waxaan aada iyo aada u dhegeysan jiray mataqaana hiba maxamed oo halkaan aan ka salaamayay iyo maxamed mooge isbeshal maxamed mooge aada iyo aad aan u jeclaan jiray markaan yaraa iyo markaan soo weynaada heesihii hibo mataqaana heesihii qadaradaar waa dhegeysan jiray iyo xasha alsamakar sahelaan damaanba dhaxda iigu marano ki heraay daawacay kana wa iigu daate ehe ehe ehe heeskaas waa dhegeysan jiray dhoof caashaq mayga oo qaadi jiray madaha sheek xasan aadan hees la yirahdo waxaan dhegeysan jiray koradoy koradoy kow miraashe keliya reebe iska kiyeema kodkii iyo warkii ka kidii mooga kilwokin galey kilwokin galey cooskaasna aad iyo aada u jeclaa urhoola kuusoo kulun ii tubeer migdaar karkali liii kawayo liii kubduwo
marka marka heesaha dhinacii loo baxaba way ku quseeyeen xilligaas saasilahaa heesaha hibo aad dhegeysan jirtay iyadana maxaa maxaa kasoo qaban kartaa fikirkan badaneed samayso qalbigan iska saar yidhaahdaa markuu samayila guddoontu samayila guddoontu kolkaan seexays yidhaahdaba haddana saqda dhexees waamu igula soo sara kaca su-aashu igu yiraana mid weyaan mid weyaan weyaan suuragalaho
intaad qaymaha jacaylka adigu isahamisabaad sidii sabid iyo dhallaanka afkoodii igu sabaysa samaantiyo nolosho fiican si aan ugu wada dhaqnaano intaan isa seegilayn sidrigu meeshuu qabsaday samankula warayaa samankula warayaa sidrig meeshuu qabsaday samankula warayaa samankula warayaa maanta maanta jacaylkiyaa la faagfaagay marka sidii fooxyuu kuugu shidmay oad ku uunsatay maanta haddii maanta waktiga dib lagugu celiyo go-aankaas aad qaadatay ee marka gabadha kale uu guursaday aad soo istaagtay kiish nooma qaybsami karo ma ka noqon lahayd go-aan kaas ka duwan ma qaadan lahayd haddii maanta waktiga may may may kaygina maantaan kasii darnaan lahaa weliba ma ogtahay maantaan kasii darnaan lahaa macnaa go-aanku waad kusii adkaysan lahayd isaabti lahaa aada maasanta aamine maxamed mursal inaad barnaamijkan caweyska washington la hadashay aadan kaaga mahad celinayaa mar kastaana kusoo dhowo barnaamijka aad iyo aad umahadsan tahay intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka caweyska washington ee caawa oo ay marti igu ahayd xildhibaan aamine maxamed mursal aamine eli dhegeysta haddii aad jeceshahay in barnaamijkan aad ka qayb gasho ama wixii fikir iyo talo ah waxaad mar waliba nagala soo xiriiri kartaa imailkeenna oo ah somali at v o a news dot com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka caweyska washington amaba bogga aan ku leenahay facebook intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo